alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira qaala raximah llah kitaabu bayaani axkaami siyam soomka axkaamtiisa caddayntii la caddaynaya buu kitaab yahay ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay soomku inuu yahay faral yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soomka faralka faralkaayna waa soomka ramadaan asal ahaan waxaa soo raacaa waa soomka kafaarada ah aynu meelaha qaarkood ku arki doonno amaba se qofku isagu isku waajibiyo oo ku nadiro waa tiir ka mida tiirarka islaamka bunya lislaamu calaa khamsin islaamka shan tiir baa lagu dhisay wa soomi ramadaan ayaa ka mid ah wa huwa buu ihi asiyaamu iyo wasawmu labadaa erey asiyaamu iyo asawmu labadaasi masdaraani laba masder weeye ficilka saama masderkoodii weeye saama yasuumu sawman iyo siyaaman macnaahumaa soomka iyo siyaamka macnahoodu lugatan fii lugati alcarab alimsaaku weeye waa in shay laga istaago waxaa laga istaagayaa hadal ba ha noqdee soom baa luqada carbeed la idhahdaa waa ka ilaahay ka sheegay maryam inay tidhi inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyowma insiya sowm baan allah raxmaanka ugu nadaray soomkiina waxay ku fasirtay inay ku nadartay hadalka inay iska dayso khaylun siyaamun wa khaylun hayru saa'ima wuxuu lahaa ninkii gebiyey fardo sooman iyo fardo aan soomanayn manaa khaylun siyaama mumsika can iljari fardo socodkii iyo orodkii ka istaagay khaylun hayru saa'ima iyo kuwa aan ka istaagina bimacnaa ordaya taxta alcajaaji yanaa boodhka iyo habaaska siigada hoosteeda ordaya wa ukhraa tacluku lujuma iyo kuwo kaloo markaa diyaar ahoo dagaalka loo diyaarsaday oo xakamihii afka ugu jiro oo xakamihi calaalinaysa marka luqaawo alimsaak waxaa laga istaagayaa socod ha noqdo hadal ha noqdo cunto ha noqdo sharcan sharciga marka la eegana soomku imsaakun waa ka istaag laga istaago la iska daayo can muftirin mid soomka buriya oo dhan jinsigiiba halkan loo jeedaa mid qura looma jeedo biniyati maksuusatin ay macniyatin maksuusatin iyada oo waxaa soomka buriye iska dayntiisa ay la socoto niyo gaari oo qofku dee uu niyoonayo soom ramadaan ama soom kafaaro ama soom nadar ama soom sunnaa jamiica nahaarin maalin dhammaantii la iska daayo min uluuci alfajri ilaa guruubi shams bimacnaa habeenkii hadduu qofku idha waan soomaya ma ansaxayo hadduu idhaahdo maalinka qayb ka midaan soomaya gelin baan soomayaana ma ansaxayo soom waxaa la idhaha maalinka o dhan markuu iska daayo waxa soomka buriye isagoo markaa niyadaas in ay la socoto maalinkaasi oo qaabilin lisawmi ah mid soom aqbali kara oo bimacnaa shareecada ay ogoshahay in la soomo oo maalinku hadduu yahay maalin aanay shareecadu soomkiisa ogolayn waxaa dhexdiisa la sameeyey soom lama odhanayo soom sharciga maaha labada maalmoode ciidda iyo yaamu tashriiqa iyo yoomu shakiga bilaa sabab haddii loo soomayo waa hayru qaabil lisowm maalmahaasi soomka ma aqbali karaan min muslimin imsaagga iyo iska daynta waxyaabaha soomka buriye niyadu ay la socoto oo min muslimin qof muslima xaggii ka ahaaday qofka arrinkaas samaynaya waa muslim muslimkaasi oo caaqilin miir qaba oo طaahirin طaahirkaa min xaydin wa nifaasin marka halkan soomka markuu sharci ahaan qeexayey wuxuu ku qeexay tacriif aada u dheer waxaanu tacriifka geliyey dhexdiisa alarkaan washuruud arkaantii soomka iyo shuruuddii soomka ayaa ku guda jira sida mudana fiicanina waxa weeyaan bay dhaheen culimadu cadamu dikri ashuruuطi tafsiila fi اtacriif shayga la qeexayo shuruuddiisa si faahfaahsan inaan tacriifka dhexdiisa loogu sheegin shuruudda dee si gooniya loo sheego waayo shuruuddu way ka baxsan tahay shayga ay shardiga u tahay xaqiiqadiisa way ka baxsan tahay arkaantii waa lagu dhex sheegi karaa waa lianna alarkaan min xaqiiqati shay wa maahiyatihi shayga xaqiiqadiisa iyo laftiisa ayay ka mid tahay marka waxa fiicneyd inuu soo ururiyo uu yidhaahdo ilaa hadda shuruuddii buu inoogu sheegay meeshe alimsaaku can ilmuftiri can ilmufatiri biniyatin intaasaa ku filaydba soomku waa inuu qofku iska daayo waxa soomka jebiya iska dayntaasi oo dee niya ay la socoto oo soom uu niyooday intaasaa ku filayd hadda shuruuddii buu markaa sheegay shuruuddii waxaa ka mid ah alislaam waa kaa yidhi min muslimin waxaa ka mid ah shuruudda shuruudu sixadii shuruuddii soomku ku ansaxaye alcaqlu miyir qabkii caaqilin waa kaa yidhi shuruudda waxaa ka mid ah annaqaahu can ilxayd wannifaasi ruuxii dumarka ahayd labadaa dhiig inay ka maran tahay waa kaa yidhi طaahirin min xaydin wanifaasin waxaa shuruuddii ka mida kownu lwakti qaabila lisowm waktigu waa inuu yahay wakti soomka aqbali karo oo shareecadu ogosha in la soomo waa kaa yidhi jamiica qaabilin lisowmi jamiica nahaarin qaabilin lisowmi marka shuruud sixa waa afartaa weeye arkaantiisuna waa saddex alimsaak wanniyatu wasaa'imu waa iska daynta la iska daayo wixii soomka burinayay waa rukun imsaakun can muftirin waa kaa yidhi iyo anniya biniyatin ee maca niyatin oo niya ay la socoto waa rukunka labaad iyo wasaa'imu qofka soome laftiisana arkaantay ku daraan shaaficiyadu waxaa la odhan karaa kitaabu salaam markaynu marayneba arkaanta salaada musalliga laguma darin qofka tukanaye kitaabu soom marka la marayo qofka soomaya maxaa arkaanta loogu daraa waxaa arkaanta loogu daraa bay yidhaahdeen lianna salaata lahaa suura daahira salaadu muuqaal bay leedahay sawir muuqda wasawmu laysa lahu suura daahira soomku ma laha muuqaal la arkayo walihaada qofkii soomanaa laftiisa ayaa arkaantii lagu daray wuxuu ihi washaraa'iطu wujuubi siyaami soomka waajibitaankiisa shuruudda ay shareecadu u dhigtay ثalaaثaةu ashyaa saddex shay weeye wa fii bacdi nusakhi nuskooyinka kitaabka qaarkood arbacatu ashyaa baa ku qoran inay shuruuddu tahay shuruudda marka leela soomku waajibaya inay afar tahay alislaamu weeyaan shardiga koobaad qof aan muslim ahayn ama aan ahaan jirin soom kuma waajibayo wujuuba muطaalaba waajibnimo ay ka dhalatay in soomkii laga dalbo la dhaha soom walbuluuqu qaangaadho samigii kuma waajibayo hadduu se mumayis yahay mid garaadsaday soomku u ka ansaxaya walcaqlu iyo miyir qabka inuu qofku qof wax kala garanayay marka caqliga halkan loogama jeedo kii ka soo horjeeday junuunka waalida un caqliga atamiis baa looga jeedaa wax kala garashada bimacnaa qofku waa inaanu waalayn waa inaanu miyir doorsanayn waa inaanu sirkhaansanayn oo hadduu waalan yahay soomkiisu ansixi maayo hadduu daqiiqad maalinta ka mida uu waasho soomkiisu ansixi maayo hadduu miyir doorsoomo maalinkao dhan hadduu miyir doorsoon ku jirana soom kama ansaxayo laakiin hadduu wakti maalinka ka mida soo miiraabo walo waktigaasi haba yaraadabee soomku u ka ansaxaya sakraankana soomku kama ansaxayo qofka markaa sirkhaansan waaye waalqudratu cala asawmi waa shardiga afraad weeye uu leeya fi bacdi nusakhi arbacatu ashyaa shardiga kood waa islaamnimo shardiga labaad waa qaangaar shardiga saddexaad waa miir qab iyo wax kala garasho shardiga afraadna waa alqudratu cala soom waa inuu qofku soomka awoodo qudradu alqudra alxisiya iyo alqudra sharciya labaduba way soo gelayaano dee waa inuu qof soomi kara yahay xisan si la dareemi karo soomkii u awoodaya iyo alqudra sharciya oo waa inay shareecadu u ogoshahay inuu soomo oo gabadha markaa xayd kale ama nifaas kale dee soomka ma awoodo ma awoodo loogama jeedo ma soomi karto waxyaabihii soomka buriya iskama dayn karto looma jeedo waxaa loo jeedaa shareecadaan u ogolayn oo awood sharci baanay u lahayn inay soomto waay marka shuruuddan qaarkood dhinacna dee shardu sixay ka yihin sidayn hore usoo marrayoo islaamnimada iyo caqliga iyo de waa shuruud sixa weeye iyo alqudra sharciya iyo horeba way noo soo martay taas miirdoorsoonka iyo sukrigu waalida waxay kaga duwan yihiin iyagu waxay soomka markaa burinayaan aanu soomku la ansaxahayn ida istakraqa jamiica nahaar haddii maalintii oo dhan qofku miirdoorsoon yahay markuu waagu barya ilaa markuu gabalku dhacay lakiin hadduu idaa afaaqa fi nahaar walow laxdatan bidhiqsina ha noqotay hadduu soo miraabo maalinka dhexdiisa soomkiisu waa ansaxaya sakraankuna isagu la mid yahay wanawmu laa yaduru walow istakraqa jamiica nahaar hurdadu iyadu soomka dhibi mayso xataa hadduu hurdo qofku markuu waagu baryo ilaa gabalku ka dhacayo mar hadduu hurdada horteed soom niyeystay wuxuu ihi wahaada kani waa alqudratu cala asoom istishaare wuxuu noqonaya kan u dambeeya huwa isagoo asaaqid waa ka dhacay calaa nuskhati halaathati nuskhada saddexa shardi sheegtay ka afraada ka maqani waa kaas shardiga afraada ka maqan falaa yajibu soomu soomki ku waajibi maayo calaa addaadi daalika ay cala almutasifi biaddaadi daalika qofka ku sifooba afartaa kasoo horjeedkooda oo qofka ku sifooba gaalnimo soomki ku waajibi maayo waajibnimo keenta in laga dalbo la idhaha soom kufrigana waxaa looga jeeda kufriga asliga ah murtadkii baa yimi kii muslim ahaan jiray ee diinta ka baxay isaga soomku uu ku waajibaya oo dema isagoo murtadaa la odhanayaa soom maya markaa diinta kusoo noqo soom baa la odhanaya riddada kasoo noqo marka alislaamu markuu leeyahy alislaamu xaalan iyo alislaamu walow fima mada oo inuu hadda muslim yahay ayaa soomka waajibitaankiisa shardi u ah ama hadda yaanu muslim ba ahaane waktigii tegey waa inuu muslim aha waa murtadkii kii diinta ka baxay waryaa diinta kusoo noqo oo hadda soom baa la odhanaya waay alqudratu cala asoom shardu sixa maaha iyadu qudrada xisigaah qofkii aan soomka awoodayn hadduu iskallifo uu soomo soomkii u ka ansaxaya laakiin alqudra sharciya iyadu waa shardi oo hore waa ka u sheegay yidhi daahirin min xaydin wa nifaasin wuxuu yidhi wa faraa'idu sowmi soomka arkaantiisu arbacatu ashyaa weeye waa afar shay axaduhaa afartaa midkood anniyatu niyadii weeye bilqalbi xaalo niyadaasi markaa ay qalbiga dhacayso halka wax laga niyo inuu qalbiga yahy fain kaana soomu soomku hadduu yahay fardan soom faralah ka ramadaana sida soomka ramadaan aw nadra ama soom nadara falaa budda waxaa laga maarmaana min iqaaci niyati niyadii in la rido leylan ay fii leylin habeennimo wayajibu waxaa kaloo waajiba atacyiinu soomkii in niyada lagu cayimo fi soom lfardi soomku hadduu faral yahay ma soom ramadaanba ma soom nadarba ma soom kafaaraba anu sidaa niyada ugu qabta nooca uu soomku yahay wadalika ka ramadaana weeye wa akmalu niyatu sawmihi sawmihi damiira ku jira ramadaantuu noqonaya ramadaan soomkeeda niyadiisa u dhamayska tirani an yaquula shaksu qofku waa inuu yidhaahdo naweytu waxaa niyooday sowma qadin berri soomkeeda can adaa'i fardi ramadaana ramadaan faralkeedii gudashadiisa ayaan ka niyooday haadihi sanata ramadaani haadihi sanati sanadkan ramadaantiisa lilaahi tacaala ilaahay daraaddii aanu u soomaya marka arkaanta soomka waxa ugu horeeya buu yihi niyada dee rasuulku wuxu uhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imriin maa nawa markaa soomkii niyo la-aan ansixi maayo maalin wal oo soomka ramadaan ka midana niyo gooniya buu u baahan yahi waayo maalin waliba waa cibaado madax bannaan labada maalmood waxaa soo kala dhex gala wakti aan la soomeyn oo habeenkii oo dee la sameynaya waxyaabihii soomka maalinimada burinayay waayo soomku hadduu yahay soom farala waa in habeennimada niyadu ay dhacdo oo waa kaale fain kaana soomu fardan ka ramadaana aw nadrin falaa budda min iqaaci niyati leyla intaanu waagu baryin qofku waa inuu niyeysto soomku hadduu yahay baan ujeedaa soomku soom sunno ah isaga maalinnimadii baa la niyeysan karaa maalinimada ayaa la niyeysan karaa laakiin waxay yidhaahdaan waxaa la niyeysan karaa intaana la gaadhin dee zawaalka aan la gaadhin duhur inta ka horreysa la niyeysan karaa bay yidhahdaan wax daliilo oo taa shardigaa sheegayaana ma jiro qofka markaa soomka sunnaha ah maalinimada niyeysan karaa waa qofka waagu intuu bariyey aan samayn wax soomka buriye hadduu wax cunay markuu waagu baryey ama wax cabay ama waxyaabii kale soomka burin jiray uu sameeyey anoo wax iska cunoo iska cabay baan haddana soom sunnaa niyeysanaya ma soconayso maalinko dhan baa la rabaa inaad waxyaabihii soomka burinayay aad iska aad iska dayso oo aad ka tagto waayo halka laga niyeysanayaana waa qalbiga oo maxalu niyati muctabar sharcan waa alqalb inuu qalbiga kusoo xaadiriyo inuu berri iska dayn doono waxyaabaha soomka buriya oo cibaada ahaan uu isaga dayn doono ma ilaahay daraaddii uu isaga dayn doono inuu afka un ka yidhaahdaa niyo noqon mayso kale aniyatu bilqalb isagoon qalbiga waxba ka niyeysan hadduu afka ka yidhaahdo waxaa niyo lama yidhaahdo in lagu dhawaaqana wax nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray maaha niyada in lagu dhawaaqo afka laga yidhaahdo marka wax laga niyeystaa ma aha carabka ee waa qalbiga weeye soomka haddaba rabadaan niyadiisa u dhamayska tireen waxa weeyaan buu ihi waa inuu niyeysto inuu berri soomayo soom adaa ah oo bimacnaa waktigiisa dhacaya oo adaagu waa iqaacu lcibaadati fii waktiha oo cibaadadu waktigeedii weli jooga inay dhacdo oo ah soomkii rabadaan ee sanadkaa markaa lagu jiro yacnaa niyada noocaase dee quyuuddaa wadataa shardi ma aha laakiin hadduu soom rabadaan inuu soomayo inuu niyeysto waa ku filan tahay laakiin sidan waa sida akmalka u dhamayska tiran weeye wathaani rukunka labaad ee arkaanta soomka ka mid ah alimsaaku waa in laga istaago can ilakli cunista iyo washurbi cabista can ilukli haddii la idhaahdo la dameeyo nusqadeedan ku taala can ilukli ee can ilma'kuuli weeye wixii la cunayo waa in la iska daayo aluklu waa alma'kuul alakluna waa ficilkii waa cunista lafteedu wey marka halka wuu dameeye wuxu uhi alimsaaku can ilukli can ilma'kuuli wixii la cunayo waa inu iska daayo washurbi ay almashruub iyo wixii la cabayey waa inu iska daayo waa rukun iyaduna de xaqiiqadii soomkaaba saasaba waa in qala haba yaraada almaakuulu waxa la cunaya walmashruub waxa la cabayaa cinda tacamudi marka loo camdiye oo hadduu wax cuno ama uu cabo waxa uu cune ama uu cabo wax aad u yar baa noqdee mar hadduu camdiyu u kasay dee soom jiri maayo haddii hal dhibicoo biyaa afka ku rido u liqo soomka oo ogaana saa u sameeyo isagoo xusuusan inuu sooman yahay garanaya ikhtiyaarkiisana uu ku sameeyo soomkii u buraya cunistuna waa saasoo kale xabad sinsina sinsinta midhaheeda aadka u yaryar hadduu liqo soomku uu ka buraya walihada buri waa in qala alma'kuulu walmashruubu cinda tacamudi fayna kale haddaba hadduu wax cuno qofkii soomana naasiyan xaalo uu soomka ilowsan yahay cabistiina waa la midune aw jaahilan ama uu xaalo jaahil ka yahay maxay uu jaahil ka yahay inuu waxaani soomka buriyo jaahil buu ka yahayba waxaabuu isleeyahayba waxa waaweyn un baan la cuni karine waxa yaryari waa iska waa la iska cuni karaa jahli baa arrintaa ka keenay lam yuftira furi maayo waa goorma in kaana macduura bijahli weeye waa hadduu yahay qof jahli loogu cudur daari karo oo qofkeebaa loogu cudur daari karaa maan garanayn in wax la cuno ama la cabaa soomkama buriso waxaa loogu cudur daari karaa labuu sheegay halkan labadu waa tusaale une manaatu lxukmi maaha hataa marka takfiirka laga hadlayo labadan la sheegayo waa miaal laakin manaatu lxukmi maaha cilat lxukmi maaha labadaas jahliga ayuunbaa cilada ah in kaana hadduu yahay qariiba cahdin mid ku wakti cusub bilislaami islaamnimada waa qof goor dhow soo islaamay weeye marka waa macduuru biljahl maba garanayaba in wax cunistiiyo wax cabistu ay soomka buriso soomi ka jabi maayo aw nashaa ama uu yahay mid ku barbaaray baciidan xaalo uu ka fogya can ilculamaai culamada waa qof jahli ka suurtooba oo meel culimada aada uga fog buu ku barbaaray de miyi oo kale wailaa ay lam yakun haakada saa la sheegay haddaanu ahayn qof islaamnimada ku cusub maaha waa qof dee muslim soo ahaan jiray mana aha qof meel culimada ka fog ku barbaarae dhulkii culimadu joogtay buu joogaa aftara yacnaa jahliga loogu cudur daari maayee cunista iyo cabistu soomkiisa way burinaysaa marka fa in akala naasiyan aw jaahilan lam yuftir maxaa laga soo reebay qofka wax cuno ama wax cabe ilow ama jahli u geeyo ayaa laga soo reebay oo nebigu muxuu ihi man nasiya huwa saaimun faakala aw shariba falyutima sawmahu qofka isilaaba isaga oo sooman ee cuna ama caba soomkiisa dhammaystiro fainama atcamahu allah wasaqaah ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey xadiidu abi hurayra fi lbukhaari wa muslim wthaaliu tiirka saddexaad ee ka mida tiirarka soomka aljimaacu weeye mucaamaladii markaa labada jinsi dhex maraysay caamidan xaalo uu yahay manaa markuu leeyahay wthaaliu aljimaacu yana tarkuhu waa ka tegistiisa ayaa rukuna alimsaaku canhu baa rukuna maaha in isaga laftiisu uu rukun yahay caamidan xaalo uu yahay mid u kasay arrinkaa caaliman bitaxriimi mukhtaaran wa ama aljimaacu naasiyan hadduu arrinkaas sameeyo miya isagoo is-ilowsan fakalaakili waa sida cunistii uu wax cuno qofkii soomanaa naasiyan isagoo is-ilowsan wax uu cuno kaana dee hore lagugu soo sheegayoo soomu kaga buri maayo waraabicu rukunka afraad tacamud lqay ay tarku tacamud ilqay matagga u camdintiisa iyo u kasitaankiisa in laga taga weeye macanaa qofku inaanu iska matajin falow khalabahu hadduu ka xoog roonaado alqaygu mataggi lam yabtul sawmuhu anaa soomkiisu buri maayo marka halkan niyadu iyadu waa iska caddeeyo waa waa rukun ka mida arkaanta soomka haddaana niya jirin ha la yskaba daayo wixii soomka buri jire soom ma jiro waayo rasuulkaa yidhi inamaa likulli mriin maa nawa soomaanu qofku niyeysan dee u jiri maayo halkan yihi alimsaaku can alakli washurbi waljimaaci watacamud alqay horta waxyaabaa laga tegaya qofka soomaaliu iska daynaya dee intan kuma urursana oo istimnaaga ayaa ka mid a waxyaabaa laga tegaayo inkastoo la odhan karo wuxuu u sheegi waayey rukunkaa saddexaad oo ah tarkuljimaac unbuu hoosgeliyey laakiin dee waa axkaam bay ku kala duwan yihiin soomka burintiisa labadaas isku mid bay ka yihin laakiin aljimaac dee kafaara alcudmaa baa ka waajibta laakiin istimnaagii kama waajibayso yacnaa inuu qofku biyihii iska soo saaro kafaara kama waajibaysa soomkaa kaga buree marka inuu isu ururiyaabay ahayd oo uu yidhaahdo uun wathaani rukunka labaad alimsaaku can ilmuftiraati rukunka koowaad waa anniya ka labaadna waa maxay alimsaaku can ilmuftiraati waxyaabaha soomka buriye qofku inuu iska daayo waxyaabaha soomka buriyana waa toban buu odhan doonaa marka kuwan uu sheegay oo dhib waxyaabihii soomka burinaya weeye iska dayntoodu marka waxay ka mid tahay arkaanta soomka ayay ka mid tahay ayib waladii ka yuftiru uu afurayo bihi isaga uu ku afurayo asaahimu qofkii soomanaa ee mid afuran uu ku noqonaya casharatu ashyaawihi ee alladii yabtulu bihi siyaam sida nusa qaarkood ku taal waxa soomku uu ku buraa qofkii soomanaa uu kaga buraa waa toban shay weeye marka tobankaa shay saynu halkaa ku ararkayni maxaa loo shardiya alcamdu inuu qofku u kaso hadday nisyaanan uga dhacaan soomkii buri maayo waxaa kaloo loo shardiya alcilmu inuu garanayo qofkani hadduu jaahil yahay jahliguna qofku ka suurtooba uu yahay haba sameeye soomi ka buri maayo waxaa kaloo shardiya alikhtiyaar inuu doorashadiisa ku sameeyo haddii lagu khasbo tobankan shay mid ka mida soomkiisu buri maayo halkaa marka uu aynu nidhi alcamdu walcilmu walikhtiyaaru waxaan xaydka oo kale iyo nifaaska iyo iyagu dee shuruuddaa ma laha iyagu mar haddii ruuxii dumarkayda u yimaadaan ha u camdido iyadu dee wax keena a isticmaasho ama yaanay u camdinine sidiisii ay isaga yimaado soomkii marka waxaas yimaado wuu jabaya alcilmuna ha ogaato inuu soomka jebiyo ama yaana ogaan mar haddii dhiiggaas u yimaado soomka u buraya alikhtiyaaruna looma shardiyo oo wax ikhtiyaarkeeda ku xidhan maba ahaba wax ilaahay subxana watacaala uu ku abuuray oo markuu ilaahay qadaro unu imanaya casharatu ashyaa axaduhaa tobankaa shay ee soomka buriye midkood iyo wathaaniiha kooda labaad maa wasala wusuulu maa wasala gaadhista shayga gaadho weeye camdan xaalo gaadhistiisaasi ay tahay mid loo kasay ilaljawfi uu gaadho meel guda'a oo jidhka ka mid a jawfkii almunfatixi ee furaa asaalatan asalahaanba iska furaaba aw hayrilmunfatixi ama midaan asaal ahaan furnayn meel jidhka gudihiisa ka midoo marin furan marka horeba ilaahay u sameeyey amaba se meel marka hore aan furnayn oo nabar iyo de waxaasi ay fureen kal wusuuli weeye meesha aan mar asal aan furnayn sida gaadhista uu gaadho shaygii min ma'muumatin uu ka gaadho nabar maskaxda gaadhay ila ra'si uu gaadho walmuraaduna waa imsaaku saa'imi baa looga jeedaa qofkii soomanaa waa inuu ka haystu ka istaago can wusuuli caynin shay la taaban karaa inuu gaadho ilaa maa yusamaa jawfan meel lagu magacaabo jawf yacnaa meel guda ah oo jidhka ka mid a marka shayga koobaad ee soomka buriyaa waa shay cayn ah cayntu waa wax la taaban kara wey inuu gaadho meel guda ah oo jidhka qofka ka mid a oo uu ka gaadho weliba min manfadin maftuuxin marin furan oo waxaa daldaloolkaa yare jidhka ilaahay u sameeyey ka galaa soomka burin maayo hadaad iminka dee subag ismariso jidhku wuu liqayaa daldalool yar buu leeyahy lakiin kaasi maran caadi oo furan ma aha oo waxaa ka galaa soomka burin maayo biyo xataa waxaa laga yaabaa jidhkaaga inay galaan daldaloolada ina jidhku leeyahay ka galaan soomka burin maayo manfad maftuuxa baan ahayn haddaba kiibuu laba ka kala dhigay usuulu caynin ilaa jawfin min manfadin maftuuxin manfadkii marinkii waxa weeyaan shaygaa jidhka gudihiisa galay ee cayntahay uu ka galaayey ayaa laba midkooda inuu yahay maftuux asaalata meel asal ahaan iska furanba sadee afkii oo kale iyo sanka iyo qofka dabadiisa iyo cawradiisa iyo waxaasoo dhami waa manaafid maftuuxa asaalatan ka labaadna waxa weeyaan waa jawfkii inuu gaadho shay caynay shay la taaban karaa uu ka gaadho min manfadin maftuuxin min manfadi gayri maftuuxin asaalatan meelaan asal ahaan aan furnaan jirin oo gudaha aan u dalooli jirin laakiin hadda u dalooshantay tusaalaheedu inu siiyo waa kaasoo qofkii nabar baa kaga dhacay madaxa deetana nabarkaasi waa nabarka ma'muumada la ydhaahdo inta badanna lagama kacaba oo nabarka waxa weeyaan wixii maskaxda ka sokeeyeyba dhammeeya maskaxduun dee dul yaalla marka halkaa haddii qofka wax lagaga shubo waxaasi soomka uu ka burinaya waayo meeshaasi waa jawf waa meel gudaah oo jirhkii ka mid a marka wixii cayna halkaa ka galaa soomka wuu ka burinaya meel asal ahaan furnaydna maaha waa manfad hayru maftuux asaalatan laakiin hadda furmay marka labadaas saas inaad u kala fahamto u kala qaado meesha shaygaa cayntahay uu jirhka gudihiisa ka gaadhaya uu ka gelaya shardi maaha inay ta meel asal ahaan furnayd asal ahaan ha furnaato waa ta koowaad ama meelaan asal ahaan furnaan jirinoo hadda furantay ha noqoto waay wthaaliu ka saddexaad marka hadda la soco dee manaafidii waxaa ka mida horta cayntii waa wax shardi maa inu wax la cuno ama wax la cabo noqdo wax la taaban karo waa inuu hadduu ciid cuno qofka u liqo soomkuu ka buraya hadduu dhib cabo dhib sun soomkuu ka buraya shayu shay nafcile inuu yahay shardigu maaha xataa waxay ka hadlaan culimadu qofku hadduu xaakada liqa ka warramo ama duufka xagga sare ka soo degaya waxay idhaahdaan hadday soo gaadho ilaa xaddi lixaddi daahir inta daahirka la dhaha afka ka mida hadday soo gaadho deetana uu dib u liqo soomku uu kaga buraya daahirku waa maxay waa makhrajulxaa halka xalqiga wixii baa soo degay oo qofku u khaaqsaday deetana halka xada lagaga dhawaaqo ee cunaha ayay soo gaadhay markaasuu dib u liqay soomkuu ka buraya laakiin halka haddaanay soo gaadhine meel ka shishaysabaa intay ka noqotay xagga caloosha ay u noqotay soomuu ka buri maayo hadduu qofku dabada farta iska geliyo waa manfad fartiisu waa caynda wax la taaban karo oo intii maydhisteedu ay waajibkaad marka la istinjoonaya ayuu dhaafiyey gudaha horuu geliyey ama qoribuu dabada iska geliyey soomkuu ka jabaya ila waa cayn oo wax la taaban karee meeshana waa manfad maftuuxa uu ka galaye marka ay isku fogeynin farta markaad istinjoonaysa markaad soomanta silaali waaye jawfku markaa halkaa maxaynu ka fahnay laa yushtaratu fiihi quwatu ixaalati alghidaa waddawaa jawfku meel gudaan waa inuu noqdo shardi maa inuu yahay meel cunto iyo dawo wixii gale meel bedelaysa inuu noqdo shardi maa jawfku labadaasu dee u qaybsamaa calooshoo kale waa jawf waana muxiil cunto iyo dawiyo wixii gala way dhali rogaysaa wax kale ka dhigaysaa de halkan madaxa iyo meelahaasina dee hadday dolooshamaan waa jawf laakiin waa hayru muxiil quwatulixaala ma laha meel wax doorin karta wax bedeli karta maa wlxuqnatu buu ihi wthaaliu alxuqnatu weeye waa in qubusha ama duburta xagga dambe ama xagga hore in wax la yskaga shubo wlxuqnatu weeye marka xuqnadu waa dawada la ysku shubaye lafteeda waxaa ficneed inuu idhaahdo alixtiqaanu dawo isku shubis ama shay kalaba fii axadi sabiileyn labada marin midkood la yskaga shubo wahiya xuqnadu buu yidhi dawaaun weeye wa yuxqanu bihi lagu shubo qofka yuxqanu lagu shubo bihi isaga almariidu qofka buka fii qubuli lagaga shubo cawrada aw duburi ama dabada lagaga shubo almucabari canhumaa qubusha iyo duburta laga cabiray fi lmatni matniga bishtac laga cabiray bisabiileyn axdi sabiileyn uu yidhi sabiileynku waa marka alqubulu dubur qofkii haddii dabada wax lagaga shubo amaba se xagga hore soomkii uu ka buraya ila waxaas waa cayn gaadhay jawf manfad maftuuxa meel furana ka gaadhay marka xuqna waxaa la dhahata xagga dambe maa yudkhalu fi lmar'i min addubur ayaa xuqna la dhaha tan kale taqdiir baa la dhahdaa laakiin isagu iska labadaba magacunbuu iska wada siiyey baab takhliib taqdiir dee xagga cawrada qofka wax iskaga shubo waraabicu buu idhi ka afraad alqayu weeye camdan waa matagitaanka si ukasa qofku uu isaga matajiyo dee fartuu isgeliyuun maahae macnaa inuu matagaabuu sababu noqday isagoo arrinkaa u kasay wuxuu og yahay hadduu daawado inuu matagayo ayuu ayuu daawaday ama sheeko uu og yahay inay ka matajinayso ayuu dhegaystay ama dee farbaabuu isgeliyey uu isxadanteeyey waanu garanaya arrinkaasi qofka sooman inaanu u bannaanayn cid khasabtayna ma jirto soomkiisina waa xusuusayi soomku uu ka buraya waman istaqaa falyaqdi qofka iska matajiya ha qalleeyo xadiid abi hureyre waata ku timi fain lam yatacamad iska matajinta haddaanu u camdin oo waa ka qaalib noqday oo dee matag wuu soo laliyey ama wuu is ilaabay inuu soomay yuu ilaabayba ama waaba jaahilkii loo cudur daarayeyba oo arrintani soomka inay buriso maba aqoon lam yabtul soomu soomkiisu buri maayo kamaa sabaqa watacamud ulqay markaynu ka hadlaynay ee arkaantaynu ka hadlaynay sii soo hormartay walkhaamisu arrinka shanaad ee soomka buriyaa alwau waa galmadii camdan wacigaasi xaalow yahay mid loo kasay o fi lfarji meeshuna ay tahay galmadaasi ay ku dhacday farji ay tahay manaa meel munfarija duburtii iyo qubushii iyo mid bani aadam iyo mid noolo kale iyo intuba way soo gelayaan falaa yuftiru afuri maayo soomi ka jabi maayo asami qofkii soomanaa biljimaaci galmadii soomku kaga jabi maayo naasiyan uu sameeyo isagoo isilowsan soomkiisa ilowsan kamaa sabaqa wasaadisu arrinka lixaadee soomka buriya alinzaalu weeye macnaa waa ikhraaj ulmaniy inuu biyihii qofku iska soo saaro inzaalka ikhraaj ulmaniy buu uga jeedaa istimnaana waa la idhaahdaa wa huwa inzaalku khuruujulmaniy weeye manida inay soo baxdo oo can mubaasharatin ee bisababi mubaasharatin taabasho sababteed ay ku soo baxdo oo bilaa jimaacin oo aanay markaa galma la socon muxaraman sawaan waxaa isku mid ah muxaraman kaana ahaya muxaraman xaaraan ahaya ikhraajkaas khuruujkaas soo bixiddaas ikhraaji soo saaristiisa biyadii uu ku soo saaro aw kayra muxaramin ama midaan xaaraan hayn ahaya ikhraaji soo soo saaristiisa biyadii zawjatii uu ku soo saaro aw jaariyatii ama addoontiisa waxtaraza bimubaasharatin markuu yidhi khuruuju lmaniyi can mubaashara wuxuu meesha ka saaray ou taa meesha qeydkaa meesha kaga saaray can khuruuji lmaniyi biyihii soo bixistooda bilixtilaam ay ku soo baxaan riyood uu riyooday qofku taasoo mi kaga jabi maayo falaa iftaara wax afuritaani bihi arrinkaas sababtii ma ma xaasilin jazman bilaa khilaaf xaala arrintaasi ay tahay iskuma khilaafsana ha tafakurkii hadduu qofku fikiro qura wax taataabasho aanu samayn ay wax ka yimaadaan soomkii ka jabi maayo nadradii baa lamida mujarad nadra waxbuu eegay deetana waxbaa ka yimi soomi ka jabi maayo riyaada uri can mubaashara dee isagii baa istaabtay ama dee wax kalu taabtay waayo markuu yidhi wa huwa khuruujulmani wuxuu meesha ka saarayaa biyayowgii kale madidii iyo wadidii iyo kuwaasi soomkii jebin maayaan iyagu nadarka iyo fikirka labadaas laftooda hadduu isku yaqaanay hadduu sameeyo inuu soom inay inay wax ka imanayaan isagoo sidaa isku yaqaanay ayuu eegmadiiyo fikirkii sameeyey sida muctamadkaa soomkuu ka jabaya mar hadduu yaqaanay inay labada wax kaga imanayaan dee inuu iska ilaaliyaabahe wuxuu yidhi ilaa aakhiri lcasharati ilaa tobanka aakhirkooda laga gaadho yacnaa tobanka uu sheegay abushujaac aakhirkooda ilaa laga gaadho alxaydu walnifaasu waljunuunu walriddatu kuwaas xaydkii baa soomka jebiya daqiiqadda u dambaysa maalinta hadduu yimaado nifaaskii baa jebiya junuunkii waalidii baa jebisa waa inaga sheegnay qof waalan cibaada kama suurtowdo xataa hadduu wakti yaroo maalintii ka mida waasho soomkiisaasi waa jiray riddadii hadduu isagoo soom muslim ahay oo soomanaa uu diinta ka baxo sooma jirayo famataa taraa markuu soo dariyo shayun shay oo minhaa ka mida tobankaasi fii ahnaa'i sowmi soomka dhexdiisa iyadoo soomkii lagu guda jira hadduu soo dariyo abtalahu soomkii uu burinaya waxaa laga reebayaa uun assukur waaliqmaa miirdoorsoonka iyo sirkhaamitaanku iyagu soo darin ay soo dariyaan u soomka kuma jebiyaan waxay soomka iyagu jebinayaan ida istaqraqa jamiica nahaar hadduu maalintii o dhan mihir doorsoonaa ama maalintii oo dhan uu sirkhaansanaa waxba aanu kala garanayn oo u waallaa murdadana horeynu uga hadalnay marka tobanka inta matniga ku qorani waa sagaal ka tobnaad waxaa la yidhi waa alwilaada oo umulitaanka waxa weeyaan gabadhu ay umusho yacnaa xataa yaanu dee demu nifaas baanu imane wuxuu yidhi wayustaxabu waxaa la sunneeyey fi sowmi ee bisababi soom soomka daraaddii waxaa la sunneeyey alaaatu ashyaa baa la sunneeyey saddex shay marka dee saddex shay oo quri soomka looma sunnayne waxyaabaa soomka loo sunneeyey way badan yihin lihaada halkan shuraaxdu waxay qadaraan sida khatiibka oo kale kitaabkiisa aliqnaac abushujaaca uu ku sharaxo hadiyo jeer wuxuu idhaha meelahaasoo kale markuu tiro sheega abushujaacu shayguna uu tiradaa ka badan yahay wayustaxabu fi sawmi umuurun kaiiratun wlmadkuuru minha haahuna alaaatu ashyaa soomka arrimo badan baa loo sunneeyey arrimihii soomka loo sunneeyey inta halkan lagu xusayna waa saddex saasuu idhaa marka waxyaabaa soomka loo sunneeyey way badan yihiin halkan saddexunbu ku sheegay wuxuu idhi axaduhaa saddexdaa midkood tacjiilu lfitri afuritaanka waa in la dedejiyo rasuulkaa yidhi laa tazaalu ummatii bikhayrin maa cajalu lfitr ummadaydu khayr kama suulayso intay afurka dedejiso waaye goormaa afurka la dedejinayaa inta xaqaqa waa haddii uu xaqiiqoobo qurubu shamsi qoraxda dhicitaankeedu fa in shaka qoraxda dhicitaankeeda hadduu ka shakiyo falaa yucajil alfitra afuritaanka dedejin maayo uma bannaanaba hada laa yajuus lahu uma bannaana inisagoo ka shakisan qoraxdii inay dhacday inuu afuraa uma bannaana ila maalin buu ku jiray ayuu ku jiray alasluna waa baqaau nahaar waana maalinta weli baaqita marka inta xaqa guruubu shams qoraxdii inay dhacday qofku muxuu ku xaqiiqsan karaa de an yucaayin alguruub hadduu meel bana jooga tusaale ahaan wax qoraxdii kaga gudbana aanu jirin ama badduu jooga ama badda xeeligeeda qoraxdii oo dhacaysa wuu arki karaa kadalika wuxuu ku taxaquqi karaa inay qoraxda dhacday dhannu lguruubi bilijtihaad wuu ijtihaado u dadaalayo waxay ula badatay qoraxda inay dhacday kaana waxayna tusinaya fain shaka dee mar hadduu shaki sheegay shaki waxaan ahaynba waa lagu taxaquqi karaa wey mucaayano in la arkay oo yaqiintiya iyo dhanni haaliba ama dhanni la maleeyey inta la dadaalay qoraxda inay dhacday wuxuu uhi wayusan wayusanna waxaa la suneeya yuftira inuu ku afuro calaa tamrin timir weliba rutab wa ilaa haddaanu timir ku afurinna fa maayin fa an yuftira calaa maayin inuu biyo ku afuro dee calooshii maanto xikmadda ku jirta waxaa ka mid ah inagu rasuulkeenu kaga dayno calayhi salaatu wasalaam calooshii maanta o dhan markaa madhnayd wax culus in lagu rido ee qofka dhibaata u keeni karaa wathaani sunnaha labaadna waa taakhiiru suxuur suxuurashada in dib loo dhigo maa lam yaqac waa intaanu ku dhicin fii shakin falaa yuakhiru haddii waaga berigiisii uu ka shakiyo dib dhigi maayo ويحصل waa xaasilayaa suxuuru suxuurashadu biqaliili اukli ay biqaliili اma'kuuli waxa la cuno intiisa yar iyo washurbi waqaliili mashruubi waxa la cabay intiisa yar nebigu wuxu uhi tasaxaruu faina fi suxuuri baraka suxuurta suxuurashada barakaa ku jirtee xadiidka bukhaariya muslim oo wariyeen can anas marka suxuurta weliba in dib loo dhigo ayaa fiican faa'iidooyin badan baa ku jira in dib loo dhigo awalan waa sunnihii nebiga oo eedaanka subax hortii yar buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam suxuuran jiray waa talabaade dee qofka wuxuu wakhtigaa cunaa tamar buu maalintu u samaynaya habeenkii sakda dhexe aada suxuurato kadibna aad seexata maxaa kaaga hadhay waxba kaaga hadhi maayaan habeenkii baad intaa isticmaashay maalintii marka waa bilaasahay baa tay maalintii waktigaasina wakti barako badan marka dib loo dhigo qofku hadduu ducaysto ama istikfaar uu la yimaado wakti qiimo badan buu ku beegmaya wabilasxaari hum yastakfiruun waktiga ilaahay uu idhaahdo man yasalunii man yadcuunii faastajiiba lahu man yasalunii fauciyahu man yastakfirunii faakfira lahu marka hadduu is idhaa hadduu shakiyo wuxuu ihi maa lam yaqac fii shakin falaa yuakhir oo haddii dib u dhigista ay ka dhalanayso weeyaan macnuhu inuu ka shakiyo waaga berigiisii dibudhigista noocaasa laysuma ogola dibudhigista ku gaadhsiinaysa wakti aad kaba shakido inuu waagi bariyey tira wartalow ma habeen baa mise waagi baa bariyey marka ilaa waktigaasoo kale inaad dib ugu dhigtaa sunno maha buu leeyahy dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka buu uri nebigu calayh isalaatu wasalaam maxaa lagu suxuuranayaa shardi maa qofku inuu wax weyn cuno suxuurtu waa iska baraka oo wax lagu suxuurto timirtaaba horta ugu fiican oo nicma suxuuru lmu'min atamru wax qof mu'min uu ku suxuurto waa timirtaasaa u fiicnaan badan marka wax yar hadduu cuniyo wax yar hadduu cabo waal wathaalithu tarku lhujri ee alfuxsh kii xumaa waa in laga tago min alkalaami xaal hadalka uu ka mid yahay hadalka alfaaxish xumaa hadal xumada waa in la iska ilaaliyo hadal kastoo xum qofku inuu carabkiisa ilaaliyo xantii iyo beentii iyo isku dirkii iyo caydii iyo waxaaso dhan waa inu iskaga tago fayasuun wuu ilaalinayaa saaimu qofkii soomanaa macnaa inuu ilaaliyaaba waajib ku ah lisaanu carabkiisa canilkadibi inuu ka ilaaliyaa waajiba beentii oo waxaan jirin inuu ku waramo walkiibati xantii oo qofku wuxuu karaahaysanaya u dhibsanaya inuu ku sheego iyo wanaxwi daalika wixii waxaa shabaha ka shatmi sida caydi wain shatamow hadduu caayo axadun qof isagoo sooman hadduu qof caayo falyaqul ha idhahdee maratayni laba jeer aw halaaan ama saddex inii saaimun anigu waan soomanay naftiisana wuu xusuusinaya soomka kaana wuxuu u sheegayaa waxa celinaya inuu yahay soomka inuu soomkiisa ilaashanayo ima bilisaani carabkiisa ha ku idhaahdo inii saaimun waan soomanay afkaa ka idhaahdo kamaa qaalahu nawiyu suu nawiyu ku uri fi adkaar kitaabkiisa aladkaar laha aw biqalbihi ama xagga qalbiga ha ka idhaahdo markaa dee isagunba isla hadlayo naftiisumu xusuusinaya kamaa naqalahu raaficiyu sida imaam raafici uu ka soo ray can ilaimati wakhtasara caleyh uu kuba gaabsadayba qalbigu inuu ka odhanayo halkanna wuxuu kaga hadlayaa maalmaha soomkoodu uu yahay xaaraanta wayaxrumu waxaa xaaraana siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood soomitaankoodu waa xaaraan walaa yasixu asowmu fiiha soomka la soomaana ma ansaxayo yaxrum ay walaa yasixu weyaan macnuhu alciidaani labada ciidood lama soomi karo bilijmaac naha nabiyu calayh salatu wasalaam can soomi alciidayn se bukhaariya muslim ba ay wariyeen ay sawmu yowmi ciid lfitr waxaa xaaraana ciidulfitriga maalinkiisa in la soomo iyo ciid ladxa ciid ladxaa maalinkiisa waa ayaamu tashriiqi iyo maalmo ayaamu tashriiqa la yidhaahdo ayaamaha hilbowaradhka wa hiya ayaamu tashriiqu ahalaathatu waa saddexa maalmood allatii taasoo bacda yowmi naxri yowmu naxrigaoo ciiduladxaa maalinka ciiduladxaa saddex maalmood ka dambeeya waa sida shaaficiyadu qabaan saddexda madaabo kale waxay leeyihiin may waa laba un maalin koobiy tobnaad iyo maalinka labiyo tobnaad weeyaan bay leeyihin marka ayaamu tashriiqi maxaa loogu bixiyey hadyigaa dee la qali jiray fi lxaj deetana hilibkaa inta la areerimo oo la milxiyo dee la wari jiro cadcadda loo dhigi jiray saa awgeed baa ayaamu tashriiq loo yidhi maalmaha soomkooda rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday ayaamu aklin wa shurbin ayuu nebigu ku sheegay wa dikri illaahi tacaala maalmo la cunayo o la cabayo ilahayna la xusayo wa yukra waxaa la karahaa taxriiman ay karaahata taxriimin karaaho karaahatu taxriima karaahadu karaahu tanziih iyo karaahu taxriim ayay u qaybsan tahay karaahatu taxriim iyo taxriimna farqiga u dhexeeya horeynu usoo sheegnay ee bal xusuusta waxay u kala duwan yihin karaahatu taxriim iyo taxriim makruuh taxriiman iyo muxaram ma alfarqu baynahuma waxaa la karahaa karaaho xaaraannimo ay ka dhalanayso soom yowmu shaki baa la karaha maalinka yowmu shakiga in la soomo ayaa la karaha bilaa sababin sabab la-aanteed la soomo sababkaasoo yaktadii keensanaya sowmuhu manaa maalinka yowmu shakiga ladhaa isagaa inoo sheegi doonee sabab soomkiisa keensanaysa iyadooni jirin in la soomaa waa makruuh karahata taxriim xaaraan وأشhaaر المصنف مصنفku wuxuu ishaaray bu uri لبacضi suwar hada الsabب sababtaa keeni karta in la soomo yowmu shakiga haddii la helo soom yowmu shakiga uu banaanaanayo ayuu ishaaray wuxuu ku ishaaray bqowlihi uu yihi ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqo mooyaane soomkaa la soomayo yowmu shakigu caadatan caado caadadaasoo low isaga u sugnayd oo fii taطawucihi sunaysigiisa caado ugu ahayd maalinku waa yowmu shak laakiin maalinu horeba isaga soomi jirayoo soom sunna uu soomi jiray buu ku beegmay isniin ama khamiis wuu iska soomi karaa ila isagu maalinkan si gaara ugumu qasdine soomkani waa soom horeba uu soomi jiray waa kan kaman caadatu waa sida qofka ay caadadiisu ahayd siyaamu yowmin maalin inuu soomo iftaar yowmin maalinna waa furo fawaafaqa uu waafaqay maalin soomuu soomkiisu waafaqay yowma shaki dhib ma leh mushakiga si gaaro soomkiisa ulamuu eegan oo ugumuu dadaalin ee maalinuu horeba u soomi jirunbaa ku beegmay waa iska soomi karaa kaas walahu waxa kaloo u banaan oo asbaabta yoomushakiga in la soomo banaysa ka mid a siyaamu yoomi shaki maalinka yoomushakiga in la soomo aydan ku noqoshee can qadaa in laga soomo qalle oo maalinkii yoomushakiga ahaa ayuu maalin rabadaan lagaga lahaa qal ahaan u soomay wa nadrin iyo nadar lakiin maxaa shardi u ah marka qalle yoomu shakiga qalle ahaan loo soomayo inaanu qofku ogaan ula eegan sida aynu ku soo maray awqaadda salaadda laysu diiday qofku hadduu taxari ku sameeyu ogaan ula eeganayo salaaddii qalla ahayd ka ansixi mayso soomkii qallaah ee lagu lahaa hadduu yoomu shakiga ogaan ula eeganayana isna ka ansixi maya saasoo kale marka markuu leeyahay can qadaain waa inaanu u qasdin ida lam yataxara iqaacahu fiih hadduu ogaan u dibdhiga uu yihi maalin qalaabaa laygu leeyahy maalinka waan dibdhigaya oo mushakigan ka dhigaya ka ansixi maayo soom nadar uu ku nadarayna waa soomi karaa isaga laftiisana shardi waxaa u ah inaanu markaa taxari ku samayn hadduu idhaahdo lilaahi calaya nadru inaan ana suuma yowma shaki ka ansixi maayo ilahay waxaan ugu nadaray mushakiga inaan soomo buuri ogaan buu la eeganayaa uula doondoonanaya sooma arkaysa ka ansixi maayo waay yoomu shaki haddaba yoomu shaki waa kee marka asbaabta yoomu shakiga soomkiisa banaynaysu inoo sheegay horta in la diidu inoo sheegay oo rasuulku wuxuuhi laa taqadamu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmeyn rabadaan ha kala hormarina maalin soomkii ama laba yoomu shakiga inuu ku dhacaa la diidaya ilaa rajulan kaana yasuumu yowman falyasum ilaa inuu ku beegmo soom hore uu soomi jiray mooyaane marka wuu iska soomi karaa waay man saama yowma shaki faqad casa abalqasim camaar ibnu yaasir baa yidhi yowma shakiga qofka soomaa abulqasim oo nebi maxameda wuu caasiyey yowmu shaki haddaba waa kee wa yowmu shaki buu ihi yowmu shakigu huwa yowmu shakigu yowmu thalaathiina waa maalinka soddonaad min shacbaane xaalo uu ka mid yahay bisha shacbaan maalinka shacbaan ay soddon tahay markaa soddonka shacbaan mar walba ma yowmu shakiba maya waa marka la helo arrimaa soo socda idaa lam yura waa haddaan la arag alhilaalu bishii laylataha habeenkeedii maalinkaa soddonaad habeenkiisi habeenkii soddonaad bishii lama arag maca saxu iyada oo samadu ay saafi tahay daruuro iyo dabeyle siiga wato qariyo bishii iyo waxaas aani jirin wataxadath annaasu dadkuna ay ku sheekaystaan biru'yatihi in bishii la arkay bay isla dhex mareen walam yuclam lamana oga cadlun qof looga qaateenoo ra'aahu arkay aw shahida ama waxaa ka markhaati kacay biru'yatihi bishii aragtideeda sibyaanun caruur yaryar aw cabiidun ama addoomo aw fasaqatun ama dad faasiqiina ay doonaan gaala ah yowmu shakigu horta waa maalinka soddonaad ee shacbaan kow ee ay jihadii laga eegi lahaa bishuna saafitay maalinku maalinkii soddonaad haddaanu ahan yowmu shaki maa jihadii bisha laga eegi lahaa haddaanay saafi ahayn daruur iyo waxaas ay ku gudban yihiin mushaki maade rasuulkaa yihi fain qumma calaykum faakmilu ciddata talaatiin hadii bishii xisgeekin gudbaan soddonka dhammaystira waa yahay yo maalinkaa soddonaad ee jawiguna saafi yahay wuxuu yoomu shaki noqonayaa marka laba arrimood midkood la helo arrinka koobaad inay dadku isla dhex maraan bishii baa la arkay ku tidhi ku teen bishii waa la arkay bishii waa la arkay baa la yidhi qof looga qaateen oo ay leeyihin hebel baa arkayna ma jiro oo halkaa lasoo joojinaya waa yoomu shaki waa maalinkii soddonaad jawigu waa saafi dadkiina waxay isla dhex mareen bishii waa la arkay cid aragtay oo cad looga qaateen oo halkaa lasoo joojinayaana ma jirto amabase maalinkii soddonaad oo jawiguna uu saafi yahay ayaa dad aan looga qaateen ahayn man laa tuqbalu shahaadatahu qaar aan maragooda la aqbal ahaynoo maragooda aan soomku aanu ku sugnaan ayaa ka markhaati furay oo jamaca laba iyo ka badana sida carruur yarar baa yidhi waanu aragnay kuwaan qaan gaadhin laba iyo ka badan waa yoomu shaki hadalkuwaas dee shaki buu abuuraya ilaa waa dhici kartaa in arkeen ama addoomo ama kuwa faasiqiina ama gaal oo kuwan maxaa looga jeedaa waa an yaraahu cadadu minman turaddu shahaadatahu tiro ah inaani fa akar laba iyo ka badan oo a dadkaan maragooda la aqbalini inay yidhahaan bishii baanu aragnay waa yowmu shaki warkuwaas dee shaki buu beeraya haddaba masalada ku saabsan yowmu shakiga soomkeeda labada imaame raafici iyo nawowi mar waxay yidhahdeen soomu yowmu shaki waa xaaraan marna waxay yidhaahdeen sawmu yowmi shaki waa waajib marna waxay yidhaahdeen sawmu yowmi shaki waa jaa'is wadaadada qaarkood baaba dee arrintaa tanaaqud ka dhigoo yidhi hadalkoodu wuu iskaga horiyey masaladaas saas axaana iskama hor imanayo sawmu yowmi shaki wuxuu waajib ku noqonayaa qofka dadkaa rumaysta laba inanoo yaryar ama ka badan baa waxay ku yidhaahdeen bishii annaga aragnay ama laba addoon ama ka badan ama dad faasiqiin oo jamca ama kaafiriinba deetana inay run sheegayaan baad adigu qalbigaaguu ku degay inaad soomtaa waajib bay kugu noqonaysa siday leeyihin kastoo xadiidku shakiga shakiga un xukunka ku xiday man saama alyowma aladi yushaku fiihi faqad casa abaalqasim buu ihi camar ibn yaasir ayib marka waxay dhahan waajib buu noqonaya goormuu xaaraan noqonaya waa haddii aanad inay run sheegayaan yaqiinsan malayna goormuu jaa'is noqonaya waa haddaad malaysa inay run sheegayaan inaad soomtay inaad iska daysa labada kuu banaayay mid saddexaasay u kala qaaday waman watia buu yihi qofka wati sameeye galma sameeya halkan wuxuu kaga hadlayaa kafaarada waxaa waajibiya fi soom hal arrin baana waajibiya oo waciga oo qura waxyaabaa kale soomka buriyo o dhami kafaaraba waajibiyaan man watia ka galma sameeye fi nahaari ramadaana xaala kowni xaalo uu yahay caamidan mid u qasdiya arrinkaa oo filfarji ku sameeya wa huwa xaal uwa isaguna mukalafun uu yahay mid lagu kalifay bisoomi mid soomi ku waajibay uu yahay oo wanawaa mina leyla habeennimadiina soom niyooday wa huwa xaal uwa isagoo aathimun uu yahay mid ku dembaabay bihada alwaطi galmadaas liajli soom inuu sooman yahay awgeed ugu dembaabay facaleyhi dushiisa waxaa ah alqadaau qalle iyo walkafaaratu labadaas saa lagu wada leeyahy maalinka inuu qalleeyo inuu kafaaro guto wahiya kafaaradaas cidqu raqabatin addoon xorayntii weeye mu'minata fii bacdi nusakh saliimatin ka maran min alcuyuubi iimaha almudirata ee dhiba bilcamal shaqada iyo walkasbi tabcashada fain lam yajidha haddaanu helin raqabadaas siyaamu shahrayni weeyaan kafaaradu laba bilood inuu soomo mutataabicayn labadaa biloodoo xidhiidhsan fain lam yastatic haddaanu awoodin soomahuma labadaa bilood soomkooda fa itcaamu sitiina lixdan quudintooda weeye miskiin miskiinka ahaaday aw faqiiran ahaaday likulli miskiin miskiin kasta waxaa u sugnaado uu siinayaa muddun mud raashina ey tafsiirkeedu waxa weeye mudkaasoo mimaa ka mida raashinkii yujziu gudaya fii sadaqati alfitr raashinkii sakaatulfitriga gelayay oo quutu ghaalib albalad inuu quut yahay haalibna u yahay fain cajaza can iljib intaba uu kari waaye addoon uu xareeyo laba bilood xidhi inuu soomo lixdan miskiin uu raashin siiyo istaqarat ilkafaaratu kafaaradii way saldhigan oo way sugmi fii dimati dumadiisa ku sugmiyo dayn lagu leeyay bay noqon fain qadara hadduu awoodo kafaaradii bacda dalika intaa dabadeed fain qadara hadduu awoodo bacda dalika intaa dabadeed calaa khaslatin mid min khisaalilkafaara waxyaaba lagu kafaaro gudanaya ka mid a facalaa wuu samayn marka arinka qura ee kafaarada waajibiya waa alwacu alwacu fi lfarji farjiguna waa meesha munfarijka qubul iyo dubur labadabuu noqon karaa min aadamiyin aw min xayin aakhara ama mid kaloo nool goor qofkee ayaa kafaaro arrintan ay ku waajibinaysaa waxay kafaaro ku waajibinaysaa qofkii soomka mukalaf ku ahaa soomka waajib ku ahaa lakiin haddii marka hore uu iska soomanaa soom aan waajib ku ahayn deetana isagoo sooman arrintaa uu sameeyey kafaaro ku waajibi mayso soomka waa inuu habeennimadii niyooday maalinku waa maalin ramadaanoo habeenkii mabuu niyoonba dabeetana maalintii buu sameeyey waci kafaaro kuma waajibayso waayo soomba uma xidhnayn ninkaan habeenkii niyoon wanawa min aleyli wahuwa aathimun bihada alwaطi liajli soom waciga iyo galmadaasi waa inay ta miduu ku dembaabay wuxuu ugu dembaabayna maaha inay sideed xaaraamtay oo zinayo waxa ay tahay ee wuxuu ugu dembaabay ee soomka awgeed inuu qof sooman ahayo arrintani xaaraan ka tahay awgeed oo maxaa ka baxaya meesha qof waxaa jira sooman oo galma sameeyey oo galmada haddana aan ku dembaabahayn oo waa kee musaafir wuu marka horeba ahaa oo wuu soomanaa galmuu sameeyey xalaala waaye dee kuma dembaabayo ila waa musaafiroo soomka waajib kuma habe ama waa mariid bu ahaa marka hore u xanuunsanayo ruqsu haysta ama mid xaaraana buu sameeyey uu ku dembaabayo oo zinaa buu sameeyey fii nahaar ramadaan laakiin wuxuu ugu dembaabayaa ma aha inuu soomanaa awgeedo qof soom ku waajibay oo soomku arrintaa ka celinaya ma ahayn wuxuu ugu dembaabayaa inay xaaraan tahay oo ay zine tahay marka qeydkaasina waa muhim wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima